جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani iraxiim dhegaystayaal waa habeen isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay afarta bisha rabiicu thaani sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo ku dhowaad soddon askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar qorshaysan oo maanta ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud askarta dowladda xabashida itoobiya ayaa bartamaha magaalada jigjiga ku boobay hanti ay lahaayeen shacabka gumaysiga ku jira ee soomaali galbeed xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa xaqiijiyey in dowladda ridada sacuudiga ay dil toogasho ah ku xukuntay boqolaal ruux oo ka mid ah soomaalida ku dhaqan dhulka xarameynka fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaanada hoostaga degmada buur hakabo ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo laga qeybiyey deegaanadaas أجدادي يا نصر أجدادي عودي بأجدادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkani isagii oo faahfaahsan ku dhowaad soddon askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro qorshaysan oo maanta ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud xaaris cabdulqaadir ayaa inoo soo koobaya xogihii ugu dambeeyey weerarkaasi aad baad u mahadsantaha walaalka cabdilqani maxamed een dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo malishaadka ridada ayaa maanta waxa ay ka dhaceen een deegaan lagu magacaabo gareyle oo dhaca duleedka degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud een dagaaladan maanta ka dhacay deegaanka gareyle oo in muddo ah qaatay islamarkaana dhowr jeer lagu jabiyey malishaadka ridada ayaa waxaa intaa xaqiijiyay ku baktiyey een afar iyo toban askari oo murtadiin ah oo sagaal ka mid a meydadkooda iyo hubkoodaba ay murtadiintu uga carareen een goobta uu dagaalku ka dhacay ee laisku farasaaray een sidoo kale walaalka waxaa xusid mudan in koo iyo toban askari oo murtadiin ah een ay halkaas ku dhaawacmeen een waxay dagaaladan maanta imaanayaan iyadoo malishaadka ridada weli kusii socdo dhiigbaxa kaga imaanaya een darbaadka mujaahidiinta kuwaas oo weeraro isugu jira sida ciidamada mujaahidiinta oo markii horeba een difaac u ah dadka muslimiinta ayaa cadowga jilbaha dhulka ugu dhufanayay halkaas oo khasaare culus cadowga allah lagu gaarsiiyey sidaan wararkan ku tabinaynay een kamaa-in iyo sidoo kale dagaalo tooshaba ku qaaday malishaadka ridadaha ee isku dayay inay dhaqdhaqaaqo ka sameeyaan een deegaanada dhaca een duleedka degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud askarta dowladda xabashida itoobiya ayaa bartamaha magaalada jigjiga ku boobay hanti ay lahaayeen shacabka gumaysiga ku jira ee soomaali galbeed warbixin arrimahaasi ku aadan waxaa mar kale inoo sii ambaqaadaya xaaris cabdulqaadir wararka ka imaanaya dhulka soomaali galbeed ayaa sheegaya in ciidamada xabashada etoobiya ay sare usii qaadeen boobkay ku hayaan hantida shacabka soomaaliyeed ee gumaysiga ku hoos nool dhacdo ay dad badan ka argagaxeen ayaa laga soo wariyey magaalada jigjiga ee caasimadda u ah dhulka soomaali galbeed ciidamada xabashada ee noo yaqaan finas ee gacanta ku dhigay gaadiid bagaash siday oo u rarnaa dumar ganacsato ah muuqaal lagu faafiyey baraha bulshada ee muujinayey ciidamada silibiyiinta etoobiya oo la wareegay gaadiidka ganacsatada iyo dumarkii lahaa milkiyadda gaadiidka oo barooranaya ciidamada silibiyiinta xabashida ayaa la arkayay iyagoo bartamaha magaalada jigjiga ku dhex boobaya gaadiidka ganacsatada iyo hantidii saarneed arrinta layaab kale ayaa ahayd in maliishaad soomaali murtadiina ay la socdeen ciidamada xabashida ee boobka geysanayey hooyooyinka leh badeecada la boobay oo dayar ah ayaa warbaahinta u sheegay inay sanaysan waxay noloshooda ku maareeyaan maamulka ashaeladirirka ee uu madaxda ka yahay mustafa cagjar ayaa sheyada ka daawanaya ficilada ay sameynayeen ciidamada xabashida etoobiya isagoona sharceed siinaya gumaysigaas horarka ku ah diinka dadka iyo hantida intaba waaqee saaxiibayaal waa kan gaadhigii Ee, waa kuwaa gabdhihii baa meeshan taagan gaadhigina waa kan Ee, waad u jeedaa wakaa way bilaabatay way bilaabatay waa tahay magaaladii jigjiga waa taas
nidaamka abiy axmed ayaa dhisay ciidan lagu magacdaray ka hortaga kontrabaanka oo marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaan finas ciidamadan ayaa loogu talagalay in ay boobaan hantida shacabka soomaalida iyagoo boorisku qaris ka dhiganaya in ay la dagaalamayaan badeecada aan la oggolayn sidoo kale ciidamada xabashada etoobiya ayaa kaxaystay boqolaal neef oo isugu jira geel iyo lo kuwaasoo ay dadkii lahaa doonayeen inay u safarsadaan dhulalka kale ee soomaalida wasaaradda maaliyadda xabashida ayaa bishii lasoo dhaafay warbixin ay soo saartay ay ku sheegtay in ciidamada burcadda ee finas ay lacago balaayiin bir ah soo geliyeen gacanta dowladda mahadsanid xaarisa xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa xaqiijiyey in dowladda ridada sacuudiga ay dil toogasho ah ku xukuntay boqolaal ruux oo ka mid ah soomaalida ku dhaqan dhulka xarameenka nuur cali warsame abushayba ayaa inoo eegaya warbixintaasi xildhibaanad ka tirsan golaha dawaaqiidda kooxda ridada soomaaliya ayaa waxay sheegtay in waddanka sacuudiya ay ku xiran yihiin tiro dad soomaali ah kuwaasoo lagu xukumay dil toogasho ah gobson maxmed oo ka mid ah golaha dawaaqiidda waxa ay tilmaantay in maamulka ala sacuud uu xukun dil toogasho ah ku riday ugu yaraan laba boqol oo qof oo soomaali ah kuwaasoo dhowaan la filayo in lagu fuliyo xukunkaasi dilka ah xildhibaanada murtadada ah ayaa waxa ay hadalkeeda ku dartay in koonfur afrika iyo sacuudiga ay yihiin labada dal ee ugu badan ee soomaalidu dhibaato kala kulmaan waxayna intaasi raacisay in dumarka soomaaliyeed ee la kufsado noloshana lagu gubo saad xildhibaana ogtiin xaaladaha jaariiraha naga haysta sood afrika iyo dhibaatooyinka laba dal bay hadda maanta dhib inaga haysta haddii aad taqaanaan dalalkaad aadaan dalka sacuudiga carabiga iyo sood africa waa meelaha ugu dhibaatada badan leh dadka lagu dhibaateeyo hadda sacuudiga waxaa lasoo saaray laba boqol oo qof in la dili doono dil toogashaan lagu xukumay oo soomaaliya oo bahdooda warbaahinta ay kusoo daayeen twitterka dadka sood africa ku nool soomaalida sood africa ku noolna dhibaato badan ay ku jiraan ee soomaalida xaggaasi joogtahay ay hablahoodana intaa la kursado ayaa la gubaa raggana inta meheradooda iyo bisniskooda lagu tago laga gubaa waxaa jirta in xabsiyada sacuudiga ay ku xiran yihiin soomaali aad u badan iyo in soomaalida ku nool dalalka dibaddiisa sida wadamada carabta koonfur afrika yurub iyo maraykanka la kulmaan dhibaatooyin kala duwan iyo tacdiib qaybo kala duwan isugu jira mahadsanid abushayba ugu dambeyntii fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaanada hoostaga degmada buurha kabaha ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo laga qeybiyey deegaanadaas abuu xasaan ayaa warbixintan inooga diyaariyey cabdi xasan ibraahim cabdi xasan ibraahim ha soo istaago cabdi xasan ibraahim waxaa weli degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay ka soconaya qeybinta sakada xoolaha nool oo maktabka diiwaanka sakawaadka wilaayada islaamiga ee bacy uu ka qeybinaya dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada iyadoo ay ka faa'iidaysanayaan kumanaan masaakiin iyo fuqaro ah oo sannadkan nasiib u yeeshay inay helaan sakada xoolaha nool saacadihii lasoo dhaafay guddi ka socda maktabka diiwaanka sakawaadka wilaayada islaamiga ee bacy ayaa gaaray deegaanka bisiqcadde oo ka mida deegaanada hoostaga degmada buurxa kabe ee wilaayada bacy halkaasoo boqolaal masaakiinna ay ugu qeybiyaan sakada xoolaha nool kuwaasoo xoolaha ka faa'iidaystay dadka qaar waxaa la siinayay neef geel ah qaar waxaa la siinayay shan neef oo ari ah waxaa kaloo jira dad masaakiin ah oo xarakada shabaabul mujaahidiin ay si gaar ah u siinaysay shan neef oo geel ah iyo soddon iyo shan neef oo ari ah kuwaasoo loogu talagalay inay xoolahaas dhaqdaan si sakada soo socoto hadduu rabbi iidmo iyaga qudhooda looga qaada sakada oo xoolahaasi ay dhaqaalaystaan qaar ka mid a dadkii masaakiinta ahaa ee isugu jiray kuwii la siiyey neefka geela kuwii la siiyey shanta neef oo ariga ah iyo kuwii la siiyey shan neef oo geel ah iyo soddon iyo shan neef oo ari ah ayaa dhammaantood la wada hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoona ka warbixiyey xoolaha la siiyey iyo weliba sidoo kale sida ay kaga faa'iidaysanayaan iyagoona dhanka kale u duceeyey mujaahidiinta sayido macalin xasan bisigada alhamdulilah falilaahi kariim zakawaadan ininka qiibiyahay neef geele ilaahay farhad iyo hasiinka geli alxamdulilah geeka faraxasanna un ogeek un iyonay muslimiintaana mujaahidiintaana caamiliintaana walwalba geek ilaahay usu geeka inta niimanaysaday mujtamac una isla surugna waajibka ilaahayna saarin una gududahayna alxamdulilah falilaahi karim eeda aan faraxasanna magagay cabdi xasan ibraahim deegaanka cadowdow ascadde walooyda ku kaalminaysa masaakiinta xoolo shanneef geel ah faraxday maasha allah waay malisoo kooba kale insha allah maxaan ugu ducaynaa kheyr badan iyo guul badan aa meel ballata ay tagaan guul aan ku ogahay oo gacantooda sii sar xuseen abikar cabdi waxaan joogaa magaalada bisacadde waxaan ka yimid lafaala jiireed lafaala jiireed aan ka yimid weligay ma qaadanin maanta waxaa ugu soo toosay shan geel leh geel shan neef oo geella ugu soo toosay maasha allah niya islaamka ilaahay gaalada ha ka jibiye maasha allah waa dad macquul leh oo wanaagsan oo ilaahay ha barakeeye fiicnaan badan marka waxaan anigana ugu soo ducaynaa inaas ilaahay barakeeya anigana waxaan qaatay is ilaahay ii barakeeya haye maasha allah ilaahay hana wada barakeeya insha allah wadaadana iyo islaamka waxa dadka dhan ilaahay kor ha ka dhiga gaalada allah naga reeba cidnuur manunaasnaayo bireew hatabasigadiro kuunygarow lid arabaa zakawaadani keedooyo reer galmadiya bukiyi dheeratay tumikoofsini bukiyi jirta wadaaday dhaleehaadoo dhiiftay hataa lamaday mida gaaday markala gaaday beema sheegaa alxamdulilah dhibahan wedi hilibku dhaafiinka dhaama beegi shangneefahay dhowtii reer alasiya cabdulaahi sheesmarow degmad bisgade urheled masaakin walan qiibiyaay haa masaakinta kamid aanin markaan soddon wene soddon ishan wene iringaa liisii maashaalla degmooyinka bardaale ufurow buulo fullaay iyo labaatan jirow ayaa horey loogu qibiyey sekada xoolaha nool iyadoo ay ka faa'iidaysteen kumannaan masaakiin iyo fuqaro isagu jirto kuwaasoo maanta ka mida dadka muslimiinta ah ee xoolaha heesto mahadsanid abu xasaan guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu